bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada ah taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha julaay sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ay halka ay ku sugan gacanta ay ku dhigeen rag lala xiriirinayo inay ka tirsanayeen al-shabaab kuwaasoo hub la soo galay gudaha magaalada mid ka mid a xaafadaha magaalada baydhabo ayaa la sheegay in laga soo qaqabtay ilaa iyo afar ruux oo watay ake qoriga loo yaqaan iyo sidoo kale buskoolado oo ay wehliyeen babaanooyinka gacanta laga tuuro waxaana saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka ee ku sugan magaalada baydhabo ay sheegeen sidoo kale in raggan ay qorsheynayeen in weerar ay ku qaadaan goobaha gacanta ay ku hayaan ciidan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee xarumaha u ah iyadoo la xasuusta kal hore in weerar ay ku qaadeen magaalada baydhabo gaar ahaan xarunta madaxtooyada oo maamulka u hogaamiyo shariif xasan sheekh aadan oo fadhigooda haatan uu yahay magaaladaasi ragga la qaqabtay ayaa waxay saraakiisha ciidamadu tilmaameen in ay ku soconayaan baaritaano waxayna sidoo kale saraakiisha si aada ugu mahad celiyeen dadka deegaanka ee xaafadda laga soo qabtay raggan ee bardaale kuwa oo sheegay inay kusoo wargeliyeen ciidamada ammaanka in rag hub sharci darraa wato ay soo galeen xaafaddaasi taasina ay sahashay in gacanta lagu soo dhigay raggani hubkii ay wateen madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in ciidamo lug ah oo uu leeyahay maraykanka aan marnaba la gey doonin gudaha dalka soomaaliya asigoo dhinaca kalena si aada u ammaanay howlgalka ka soconaya dalka soomaaliya ee ay wadaan ciidamada midooda afrika ee amisom ka socda ee kalaha wadamada jabuuti kenya uganda burundi iyo sidoo kale wadanka etoobiya iyo kenya madaxweyne barack obama waxa uu sheegay in door aad u muhiim ay ka qaadanayaan ciidamada midooda afrika ee amisom howlgalka ka soconaya soomaaliya waxa uu si aada u ammaanay wadanka etoobiya oo ciidamo aad u fara badan ay ka joogaan gudaha dalka waxa uuna sheegay in etoobiya ay tahay saaxiibka dhow ee soomaaliya ee ku yaala qaaradda afrika waxa uuna sheegay in ciidamadaas maraykanka ee haatan ku sugan soomaaliya ee saraakiisha ay kuwaasi gacan sii doonaan ciidamada midooda afrika iyo kuwa soomaaliya barack obama ayaa waxa uu sheegay in dib ugurashada al-shabaab ay muujinayso guuldarooyinka ururkaasi waxa uuna sheegay inay haatan dabayaaqo ku yihiin goobaha qaar ee ka tirsan soomaaliya waxa uuna sheegay ama kula taliyay midowda afrika in lasii dardargeliyo dagaalka lagaga soo horjeeda al-shabaab maraykankan waxa uu sheegay in dhaqaalo badan uu ku bixi doono sidii loo wiiqi lahaa awoodda ururka al-shabaab hadalkan ayuu ka sheegay aqalka midooda afrika ee ku yaala magaalada adis ababa mar uu kula hadlayay mas-uuliyiin ka kala yimid gobolada bariga afrika ee qayb ka ah urur goboleedka igad iyo midooda afrika kuwaasi uu kala hadlayay la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee ka jira dalka soomaaliya iyo qaybo ka mid ah wadamada qaaradda afrika gaar ahaan wadanka nigeria kooxda loo yaqaana boko xaram madaxweynaha maraykanka ayaa waxa uu socdaal weli ku jooga qaybo ka mida qaaradda afrika inkastoo haatan gabagabo uu yahay socdaalka uu ku joogo qaaradda tan afrika maamulka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka diiriyeen xaaladda nololeed ee haatan ka jirta degmadaasi ayagoona tilmaamay in xaalad nololoo aad u xun haatan ay ka jirto deegaanada gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi se maalmihii lasoo dhaafeen waxaa degmada ugu geeriyootay gaajo iyo cudurro aan la aqoonin dad aad u fara badan oo ay qayb ka yihiin carruur gudoomiyaha degmadaasi cumar cismaan ayaa cumar cismaan mayo ayaa u sheegay warbaahinta in xaaladda nololeeda ka jirta haatan ay tahay mid aad u liidata iyadoona dadka qaar ay u geeriyoodeen gaajo halka kuwo kalena ay la geeriyoodeen cudurro aan la garanayninoo haatan ka dilaacay degmada waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in degmadu ku yaalla isbitaal balse aanun haysan daryeel sida uu ka dhawaajiyey mana shaqaynin tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya
dhanka beledweyne xaggeed way ka go-on tahay oo mataqaanaa nimankii caliga ahay u go-on tahay odayaasha runtii yani aad iyo aad u badan oo waayeela iyo mataqana dhalinyaro iyo ilmo isugu jiraba fiican waxaa jira wiilaan dhowr caruur ayaa geeriyootay oo mataqaana yani gargaar caafimaad darada aawadeed u geeriyootay magaras halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka jubba iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka wada hadlaya sidii ay isaga kaasho lahaayeen la dagaalanka al-shabaab iyo ka saarista qaybo ka mid ah deegaanada maamuladaasi ay ka kala arrimiyaan ee ku kala yaala deegaanada jubbooyinka iyo sidoo kale baayi bakool oo haatan ay yihiin meelaha keliya ee al-shabaab ay ku harsan yihiin marka loo eego dalka intiisa kale hogaamiyaha ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa safar uu kusoo gaaray magaalada baydhabo ee ah xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya asigoo halkaas kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana lagaga hadlay kulamada ay qaadanayeen labada dhinac sidii isaga kaasho lahaa dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale sidii labada dhinac iskaashi u u dhexmari lahaa maadaama ay yihiin maamulo xuduud wadaaga wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo magaciisa lagu sheegay xasan cabdi maxamed ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii uu soo idlaaday wadahadallada labada dhinac u dhexeeya ee lagaga hadlayay iskaashi dhexmara ee ka dhanka ah la dagaalanka al-shabaab
iyana maalmihii lasoo dhaafay la horeeyo marka layska kaashado waxaynu ognahay cadowgu inuu marna gobolada jubbooyinka dhibaatooyin u geysanayo marka koonfur galbeed haddii dhinaca kamida la saaraan uu u gudbayo dhinacyada kale marka in layska kaashado xogta wadashaqaynta xagga amnigana dabcan maadaama aynan kala maarmayn labadan dowlad goboleed oo ay delis iyo walaalana yihiin inay haddii algurbiya iska kaashadaan taas sababka muhiimka ah oo aan marnaba laga maarmaynin midda siyaasada waa halkeeda oo siyaasada dee in shabaab lala dagaalamo marnaba ma hor istaagayso siyaasada iyo qadiyadaha la isku haystaay taasi waa arrin siyaasadeed oo weyn oo mar waliba taagan oo la rabo in xalkeeda la gaaro laakiin dee shabaab in laga saara deegaanada lana xoreeya soomaalida ma hor istaagayso in arrimihii siyaasadeed ee la isku haystay ay hagaas gelinaysa marka taasi waa ajenda kale siyaasadeed dadku waa walaalo siyaasad baa laysku haystaa laakiin jiritaan ahaan iyo dad ahaan maaha waa laysku haysto cadowgana waa u wada siman yahay gobolada jubbooyinka iyo koonfur galbeed baa siyaasadda waa halkeed laakiin in la xoreeyaa deegaanada si siyaasadana markaa laga hadlaa muhiim ah
booqashada cabdulaahi ismaaciil fartaag madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa kusoo aadaya xilli muran aad u xoogan oo ka dhexeeya labada maamul kaa oo aan weli lagu guulaysan in xal laga gaaro waxayna haatan labada dhinac u muuqanayaan kuwa isaga soo dhowaanaya halkii markii hore ay kala taagnaayeen labada maamul ayaana daleecayn hawada isu mariyey ama isugu adeegsaday qeyb dhanka warbaahinta iyadoo dhinac walibana uu sheegayo in dhinaca kale uu yahay mid ku tagrifalay awoodda maamulkiisa maamulka gobolka nugaal ee maamulkaas puntland ayaa waxa uu sheegay in la mamnuucay gebi ahaanba hubka sharci darrada ee lagu wata magaalada garoowe ee maamulkaasi isagoona tilmaamay in cid allaalay ciddii lagu arko tillaabooyin sharci laga qaadi doono dhanka mas-uuliyiinta ayuu ugu digay guddoomiyaha maamulkaasi cabdulaahi ciise inaan laga aqbalaynin inay gudaha magaalada ku dhex wataan hub sharci darraa waxauna sheegay xilliyada shaqadooda ay gutaan kadib inay ka mid noqdaan dadweynaha magaalada ku dhaqan hubkana ay iska dhigaan sida uu tilmaamay loona hogaansamo awaamiirta ka soo baxday guddiyada ammaanka ee maamulkaasi gaar ahaan kuwa magaalada iyo sidoo kale guddiga qaranka hadalka guddoomiyaha gobolka nugaal ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay falal amni darra ah oo ay qayb ka tahay hubka sharci darrada ee lagu dhex wata magaalada ay sababtay taasoo halis gelinaysa ammaanka magaalada garoowe oo ah halka ugu badan ay ku nool yihiin mas-uuliyiinta maamulka puntland waxaa laga mamnuucay iyadana wax ciidana oo hubaysan oo aan ahayn ciidan shaqo ku jira ciidan shaqo ku jira oo yunid ah ama waardiyahaya ama shaqo u socda ama mas-uul la socda iyo wixii la mid ah waa meeshooda laakiin ciidan hubaysan oo dirays qaba oo aan wax shaqa ah ku jirin waa laga mamnuucay iyadana magaaladao dhan bay mamnuuc ka yihiin waan u sheegaynaa taliyayaasha ciidamada saraakiisha ciidamada xubnaha iyaguna maxaan ku yidhahdaa saraakiil xigeenka iyo alfleyda dhammaan ciidamada qalabka sida waxaan ogeysiinaynaa in ay mamnuuc tahay hub in lala soo galo magaalada waxaan u sheegaynaa ninkii la soo gala hub oo hadhow hubkaa laga qabto inuusan dibci weydiin doonin hubka waa laga qaadayaa waana la xirayaa tallaabaa laga qaadayaa arrintaas waa arrin amniga khalkhal ku ah khatar ku ah mas-uuliyiinta istaafyada wadata wasiirada taliyayaasha ciidamada iyo mas-uuliyiinta kaletaba waxaan ka codsanaynaa inay xakameeyaan hubkooda iyo ciidankooda oo qofka shaqada markaa ka dega isaga oo dharkiisa caadigaa qaba uu magaalada u dhaadhico laakiin isagoo hubaysan usan magaalada u dhaadhicin
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan xaliimo ismaaciil xaliime yari oo la hadlaysay qaar ka mida warbaahinta ayaa ka dhawaajisay inay wadahadal la geli doonaan maamulada diidan guddiga madaxa bannaan waxayna sheegtay inay yihiin madaxda birita ee maamulaysa dalka xaliime yare ayaa ka dhawaajisay in cid waliba kasoo horjeedo dhinaca guddigan ay la fariiso doonaan waawaana ay la geli doonaan kana dhaadhacsii doonaan inaysan ahayn guddi cid gaara u adeegaya xaliimo yare oo warbaahinta kula hadlaysay gudaha magaalada muqdisho ayaa ka dhawaajisay in si cadaalada ay uga shaqay doonaan ummadda soomaaliyeed aynan waxba isdabamaray doonin sidoo kalena aysan aqbali doonin cid wax isdabamaraynayso inay qayb ka noqoto guddiga sida ay hadalka u dhigtay waxaan nahay oon aaminsannahay inaan maamuladaas ka mid nahay inaan shacabkii soomaaliyeed nahay inay madaxdeydii madaxdeenna yihiin wax kasta oo jirana inaan la fadhiisanayno oo xal aan ku dhammaynayno maxaa yeelay soomaaliya waa soomaali soomaaliya iskale dad isku wada madaxaan nahay muddo dheer ah dhibaato iyo dagaal iyo rafaad aan soo marnay dowlad la-aan micnahay leedahaan aragnay dadkeenna waaweynna waxaa naqaanaa dowlad micnaha iyo macaanka ay leedahay dowladahaas goboleedka ka jira aniga waxaan aaminsanahay inay tahay meesha nabadda kasoo bilaabanayso oo qayb kasta markay intii degaankeeda ay qaban karta ee u talin karta ay nabad ka keento haddana kan kale loo soo gudbay ahaan wax dhaba uma jiro
ugu dambayna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi carabiya ayaa waxa uu si adah u eedeeyey dalka iiraan u sheegay in faragelin ay ku hayso qayba ka mida waddamada khaliijka oo ay ka mid tahay waddanka baxrayn caadil aljaabir ayaa waxa uu sheegay inay tahay arrintaasi mid laga xumaado sidoo kalena waxa uu tilmaamay in dowladda iiraan ay haatan cadowtooyo ka abuurayso bariga dhexe asigoo dhan tilmaamay in sacuudiga ay arrintaasi si adah kaga caraysiisay hadalkan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa imaanaysa xilli iiraan dhowaan ay heshiis la saxiixatay dowladaha quwadaha caalamka ee lixda ah kuwaasoo ay kala heshiisay hubkeeda lugdheerka waxaana si aada u soo dhoweeyay arrintaasi beesha caalamka warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waanagay intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigu waa maxamed nuur aamiin tanii intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu